waa baryey shacba laguma qariyo dadkii u dhashay de gobolka eriboorka kismaayo ninkii sameeyey axmed madoobe ma dhisin eriboorka kismaayo axmed cabdiqaadirka hadda hadlahayana ma dhisin ninkii dhisay injineerka kaa afar iyo toddobaatankii dhisay gabadhiisii oo fooranaysa ayaa inay ku degta eriboorka loo diiday kuwa caana u ka daadanayaan oo soomaaliyadu lix iyo toddobaatan gabdhoodan axmed cabdiqaadir waa ogyahay waa laga soo masaafuriyey saraakiishii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ahayna waa laga soo masaafuriyey ciidamo kenyaan intii lagu amro loo diiyey marka kismaayo xaqsoorna kama jiro cadaaladna kama jirto dad gaar ah oo isku guruub ah oo dal iyo dad midna aan waxaana kaa cadaynayso xildhibaan hadda axmed cabdiqaadir buu ku reeryahay ninka xildhibaanka hadda xiran oo sida sharafta le sharaf xumadaa intii hotel looga qabtay aga isagoo derbiga madaxa loogu garaaco la jir dilay raggii saraakiishii wadatay inuu ka miyaa laga yaaba axmed